halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana samaha masiixoon sabilhaynagaye
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusubba waxaannu caawa hore idinku sii wadaynaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka kow iyo tobanaad waxaanan uga gudbi doonnaa kan laba iyo tobanaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaanan idin sii wadi doonnaa mawduucii ku saabsanaa rumaysadka wadaaddada kale oo ilaah dartii u silcaya waxaana qoruhu uu leeyahay waana la dhagxiyey miinshaarna waa lagu kala jeexay waana la jarribay seefna waa lagu gowracay wayna warwareegeen iyagoo qaba hargi idaad iyo hargarriyood iyagoo ceyr ah oo la dhibay oo la silciyey markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan mawduucii ku saabsanaa in rumaystayaashu ay ku jiraan loolan iyo mucaaridid uga imaanaysa kuwa aan hadalka rumaysnayn marka waxaa tale u soo jeedinaya qoraha warqaddan cibraaniyada oo wuxuu yidhi sida ku qoran cutubka laba-iyo tobanaad aayadda saddexaad markaasoo uu lahaa qoruhu sida tan haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa oo dembiilayaasha inaydnan daalin oo aanay nafihiinnu itaalbeelin haddaba anigoo si daacad ah kuula hadlaya ayaan kuugu leeyahay ilaa aad hadalladii ilaah ku soo dhowaato mooyaane nolosha masiixinimada waad ka daalaysaa oo kuma sii socon karaysid oo xagga maanka ayaad ka daalaysaa sababtaasi aawadeed waxaa jira masiixiyiin badan oo niyad jabsan dunida maanta saaxiib haddaba haddii aad u timaado hadalladii ilaah oo masiixana aad u soo dhowaato waxaad helaysaa dhiiranaan oo noloshan hoos uga dhici maysid saaxib waxaannu ku noolnahay wakhti aan isagoo kale horay loo arag haddaan horay idinku sii wadno kitaabka cibraaniyada ayaannu iminka la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub cutubka laba iyo tobanaad aayadda afaraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinkoo dembi la dagaalamaya weli iskama aydnaan celin ilaa dhiig idinka daato marka aayaddan loo fiirsado waxaa soo baxaya in wakhtigan aan la burburin macbudka silaca badan ayaa soo gaaray dadkii masiixiyiinta ahaa ee yuhuudda ahaa waxaana halakeeyey boqortooyadii reer rooma wuxuuna haatan qoruhu leeyahay dembi iskama aydnaan celin ilaa dhiig idinka daato waxaa taasoo ay ka micno tahay in silicii ugu xumaa aannu weli u bilaaban iyaga wuxuuna imaanayaa markii macbudka la dudumiyo wuxuuna iyaga ku leeyahay inkastoo wakhti dhib badan idin qabsaday oo dhibaatooyin fara badanna idin haystaan dawada keliya ee itaaldarradiinna niyadjabkiinna kufistiinna iyo dhiciddiinnaba ay leedahay waa inaad ciise ka fakartaan waa inaad ciise wixii ku dhacay aad marka hore u fiirsataan si ay nafihiinnu xoog iyo itaal u yeeshaan indhihiinna ciise masiix u jeediya oo wejigiisa nuurka badan eega oo waxyaabaha dunidana way sii nuxuusayaan oo waxaa idin ifinaya ammaanta nuurkiisa iyo nimcadiisa weli waxaannu ku jirnaa cutubkii laba iyo tobanaad ee kitaabka cibraaniyada waxaanan iminka idin akhriyaynaa cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaad ilowdeen waanada idinla hadasha sida wiilal oo kale wiilkaygiyow ha fududaysan rabbiga edbintiisa hana itaalbeelin kolkuu ku canaanto waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu soo xiganayaa kitaabka mahmaahyada cutubka saddexaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban oo wuxuu leeyahay wiilkaygiyow ha fududaysan edbinta rabbiga hana itaalbeelin kolkuu ku canaanto marka anfaca keliya ee qofka masiixiga ahi uu leeyahay waa masiixa mase ahan macbud ama xeerar ama diin wakhtigan waxay ahaayeen niman la deyriyey masiixiyiintan reer banu israa'iil oo qoruhu wuxuu u sheegayaa iyaga inayan ilaabin waanadii ilaah uu u hayo carruurtiisa waxaana aayadda shanaad qoruhu uu isticmaalay weedha ah carruur dabeetana wuxuu ku xajiyey wiil iyo wiilal oo uu ku soo celceliyey ilaa iyo shan goor ka bilaabata aayadaha shan ilaa siddeed ereyga giriigga ah ee inan waa hu'yos wuxuuna ka micno yahay wiil gaamuray iminka waxaa jira wadaaddo fara badan maanta kuwaasoo aanay la ahayn inay habboon tahay in la canaanto laakiin canaanta waxay kobcisaa garaad ahaan mu'miniinta ilaah waana kuwa ilaah wakhti dheer la socday waxaan gaaray heer aniga qudhaydu ay ila noqotay inaan u baahnayn in lay anshixiyo ha yeeshee sayidku wuxuu hagaag ii tusay inay jiraan meelo badan oo ay tahay inaan ka koro haddaba ereyga karbaashid wuu ka yara duwan yahay sida aynu innagu u aragno maanta waxay inala tahay in karbaashiddu ay keenayso ciqaab laakiin ereyga giriigga ah ee karbaashid ama canaanasho waxa weeye baidiw oo ka dhigan anshixinta dhallaankaaga haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka laba iyo tobanaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadaha lix ilaa siddeed ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo u adkaysta edbinta ilaah wuxuu idinla macaamiloodaa sida wiilal oo kale waayo waa wiilkee kan aannu aabbihii edbin laakiin haddaan laydinku edbin edbinta laga wada qayb galo haddaba waxaad tihiin garacyo oo wiilashiisii ma ahidin haddaba su'aasha sida qaalibka ah les weydiiyo waxay tahay waa su'aal macquul ahe maxay kuwa xaqa ahu u dhibtoodaan waxaad arkaysaa kuwo mu'miniin ah oo silcaya ama jiran oo waxaan haddii aan murti qorriinka idinka timid uga dhigo jawaab la leeyahay carruurta ilaah way dhibtoodaan baibalka taas dood ka keeni maayo wuxuuse waafaqayaa in kuwa xaqa ahu ay dhibtoodaan oo zabuurlaha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka soddon iyo afaraad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan kan xaqa ah dhibaatooyinkiisu way tiro badan yihiin laakiin rabbiga waa ka samata bixiyaa dhammaantoodba kitaabka nebi ayuub ayaa isna laynoogu sheegayaa shiddada ama dhibaatada mu'miniinta oo wuxuu qorriinku leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi ayuub cutubka shanaad aayadda toddobaad sida tan laakiinse bini'aadmigu dhibaati buu u dhashay sida dhimbiluhu ay kor ugu duulaan sayid ciise masiix qudhiisaa leh sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad waxyaalahaas waxaan idinkula hadlay inaad nabad igu haysataan dunida ayaad dhib kala kulantaan laakiinse kalsoonaada anaa ka adkaaday dunida eh rasuul bawlosna wuxuu leeyahay isagoo wax ka taabanaya dhibka kuwa xaqa ah la soo gudboonaada sida ku qoran warqaddii labaad ee uu u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan runtii kulli inta doonaysa inay si cibaado leh ciise masiix ugu noolaadaan waa la silcin doonaa haddaba maxay dadka ilaah u silcaan haddaba cid idinka jawaabi karta taas ma lahan waxaan hore iyo dib u baaray qorniinka waxaanan soo helay toddoba waxyaabood ee mu'miniinta ilaah ay u dhibtoodaan waa kow asbaabta koowaad ee aynu u silcayno marka aynu nahay carruurtii ilaah innagoo welibana xagga garaadka qaarkeen ka gaamuray ayaa waxay tahay axmaqnimadeenna iyo dembiyadeenna waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda labaatanaad sida tan waayo markii ay nijaasta dunida kaga baxsadeen aqoontii rabbiga ah badbaadiyaheenna ciise masiix haddii ay haddana ku dhex murgaan oo laga adkaado xaalkooda dambe waa ka sii xumaadaa kii hore ereyga xumaanta wuxuu u taagan yahay dembiga oo wuxuu rasuul butros leeyahay waa dembiyadayada aynu diidnay inaan ka tagno waxa inala haraya haddaba waa inaad maalgashi ku samayso wixii wax ay ka soo baxayaan haddii kale khasaaro ayaad ku dambaynaysaa ama shalay waxaa laga yaabaa in qaarkiin xaasaska ah idinkoo naaqaba aad haweenay kale isbarataan oo idinkoo aan waxba sidaas ah ayaan idin dhexeen loo sheego xaasaskiinna inaad haween kale la socotaan waxaana bilaabanaya in reerkiinnu uu burburo oo xaasasku ay idinka cararaan markaasaad bilaabaysaan inaad ka qoomamootaan axmaqnimadiinnay ahayd inaad soo dhowaysataan naag aan waxba idin dhexayn oo sida abbaarta ah rag kale jecel oo aan xiise u qabin nin naag kala qaba tan labaad ee mu'miniintu ay u dhibtoodaan waxa weeye inay ku adkaystaan runta iyo xaqa taana waan idin xaqiijin karaa oo dhib baa idin qabsanaya haddii aad ku adkaysataan wixii xaq ah oo run ah imise qof baa taas iiga markhaati kacaya rasuul butros wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse xaqnimada daraaddeed haddii aad u xanuunsataan waad barakadaysan tihiin haddaba ha ka cabsanina cabsigelintooda hana welwelina haddaba dad badan oo ilaah iyo xaqnimadiisa u istaaga dhibaato ayaa taasi ka soo gaarta haddaba waxaynu noqonaynaa nacasyo iyo kuwo fikirkoodu aanu wacnayn nin baa ii yimid oo wuxuu igu yidhi nin yahow dhibaato ayaa iga haysata kuwa aan la shaqeeyo waayo aniga waxaan u taagnahay ilaah mid kale oo isla goobtaasi ka yimid ayaa isna igu yidhi nin yahow dhibaato ayaa iga haysata goobtii shaqada waayo dadkii oo dhan baa i neceb waayo ilaah baan u taagnahay wuxuu doonayaa in qofkaasu dadka uu la wadaago hadalka ilaah dadkiina dooni maayaan inay maqlaan waayo iyaga oo dhaniba waa mashquul marka qofka ceenkaas oo kale ah lama odhan karo ilaah buu isku taagayaa oo runta iyo xaqnimada ayuu u taagan yahay sababtaasi aawadeed dhibaato isagu uu samaystay baa haysata ninkaasi waxayna la tahay inuu ilaah u dhibtoonayo taasna horay ayaa loo arkay tan saddexaad waxaan kaloo u dhibtoonnaa dembiyadeenna oo rasuul bawlos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan laakiin haddaynu innagu dhexdeenna iska xukumi lahayn laynama xukumeen marka ay sidan tahay kuweenna mu'miniinta ah ee aan wax ka qaban dembiyada noloshooda ilaah baa wax ka qabanaya oo wuu ina xukumayaa afar sababta afaraadina waxay tahay in dhibaatooyinka dembiyadii hore aynu u soo galnay ay inagu soo maaxanayaan waxaana warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka lixaad aayadda toddobaad ku qoran sida tan yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa maadaama dembiyadii hore inagu soo maaxanayaan oo cawaaqibkoodu ina saaran yahay ma ahan inaan nidhaahno iminka ayay dhibaatadayadu inagu bilaabatay kuwiinna khamri cabka ah ama khamriya cabka ahaan jiray waxaa qasab ah in hunguri xumo xagga raashinka ah ama raashinqaadashada ah aad dareemaysaan maxaa wacay khamriga ayaa horay u qarribay calooshiinna inkastoo iminka aad mu'min tahay weli waxaa ku saamaynaya dhibaatadii horay aad isugu geysatay markaa silaca ina haysta kuweenna mu'miniinta ilaah ah waa daqarro iyo dhaawacyo horay inoo soo gaaray markii aynu ilaah ka gees ahayn oo isla dembiyadii cawaaqibkooda ayaa iminka soo maaxanaya waana asbaab ay mu'miniintu u dhibtoodaan in qaar ka mid ah dadku ay leeyihiin ilaah shakhsiyad waxaana ilaah xukun uu saaray nebi ayuub si rumaysadkiisii looga kor muujiyo inkastoo nebi ayuub aanu waxba galabsan shan asbaabta shanaad ee aynu haddii aynu masiixiyiinnahay u dhibtoonayno ayaa waxay tahay inaan ilaah mar waliba inoo muujin waxyaabaha aynu u dhibtoonayno waxaana taase aynu ku arkaynaa kitaabkii nebi ayuub oo laynooma sheegin waxyaalaha nebi ayuub lagu maagay laakiin ilaah wuxuu shayddaanka iyo jinniyada iyo malaa'igaha samadaba u muujinayay in qaar ka mid ah dadku ay leeyihiin ilaah shakhsiyad waxaana ilaah xukun uu saaray nebi ayuub si rumaysadkiisii looga kor muujiyo inkastoo nebi ayuub aanu waxba galabsan lix tan lixaadi ee keentay in qofka mu'minka ahi ama masiixiga ahi uu silco ayaa waxay tahay markii uu dadka u muujinayo rumaysadkiisa sida ku qoran ama aynu ku soo aragnay cutubkii kow iyo tobanaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada qaarkood waxay muujiyeen rumaysadkooda oo guulo waaweyn ayaa lagu guulaystay qaarkoodna waxaa laga samato bixiyey seef qaarna seef baa lagu daayey sida aynu ku arkayno taariikhda kiniisadda markaa dadka qaar waxay dhibaato weyn ka soo gaartaa rumaysadkooda ay ilaah ku qabaan toddobo asbaabta toddobaad oo ah tan ugu dambaysa ee carruurta ilaah ay u dhibtoodaan waa ansixin ilaah uu anshixinayo iyaga waana waxa laynoogu sheegayo aayadda lixaad ee cutubkan markaasoo qoruhu uu lahaa waayo kan uu rabbigu jecel yahay ayuu edbiyaa wuuna karbaashaa wiil kasta oo uu aqbalo waxaa taasi loo qaadanayaa anshixin mase ahan ciqaab ciqaabtu ma ahan in sharciga lagu dhegganaado waayo xaakinku wax buu ciqaabaa laakiin aabbuhu wax buu canaantaa uu karbaashaa wuxuuna sidaasi ku samaynayaa jeceyl ilaah wuxuu iminka isticmaalayaa ereyga karbaashid si uu jeceylkiisa inoogu muujiyo qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu caddaynayaa inaadan kuwa ilaah ka mid ahayn haddaan lagu canaanan marka inkastoo dadka qaarkii ay la yaabaan in ilaah u canaanto dadka haddana ilaah raallibuu ka noqday canaanta si adiga lagu anshixiyo laakiin ma ahan in anshixintu ay kaa waddo rumaysadkaaga runtu waxay tahay in silacaagu uu caddeen u yahay inaad tahay mid ka mid ah carruurtii ilaah iyo in kale waayo waxaynu nahay carruurta rumaysadka kuweenna masiixiyiinta ah ee aqbalay casumaadii masiixa waxay ila tahay haddii aad ka mid tahay carruurta ilaah oo dhibaato ay ku qabsato waxaa habboon inaad masiixa u tagto oo isaga aad salaadaada kula hadasho waxaan hubaa in dhibaatooyinkaas ku haysta uu cashar kuugu barayo oo wuxuuna kuu sheegayaa waxa uu kuu dhibayo asbaabtuna ma ahan inuu xukun ku saarayo ha yeeshee ilaah xukunkiisa waxaa loo qaadanayaa ciqaab ha yeeshee wuxuu ku samaynayaa jeceyl waana ilaah raxmad iyo jeceyl oo ka buuxo kan carruurtiisa anshixiya si ayaan ugu sii socon dembiyada ruuxooda dili lahaa markii aan ilmaha ahaan jiray oo aan arko aabbahay oo iskuulka imaanaya waxaan ogaa inaannu u socon kuwo kale laakiin uu aniga ii soo socdo wuxuu baarayaa sida waxbarashadaydu ay tahay iyo sida aan xagga akhlaaqda isaga beddelay waxaa isaga ka farxin jiray isbeddelka xagga garaadka ee aan lahaa isla sidaas oo kale markii aynu masiixiyiin nahay waxaannu leennahay aabbe kalgacaltooyo badan oo ina eegaya oo fiirinaya koritaankeenna ruux ahaaneed oo haddii uu arko inaynaan si hagaagsan ugu soconin dariiqiisa wuu ina toosinayaa uu ina hagayaa oo welibana uu ina saxayaa waxaas oo dhan wuxuu ku samaynayaa jacayl dhammaystiran haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaalaad ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee ahdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo weliba waxaynu lahayn aabbayaal xagga jidhka ah oo ina edbiya oo waynu maamuusnay miyaynaan intaasi in ka badan ka dambaynaynin aabbaha ruuxyada oo aynan noolaanayn haddaba aniga imaqla inkastoo dadku ay leeyihiin cudurdaar ay wax waliba isaga difaacaan haddana innaga oo dhan waxaynu ku hoos jirnaa aanshixinta waalidiinteen oo kuweenna aan ciyaal suuqa ahayna waynu jecelnahay inaan warkooda maqalno wuxuu qoraha cibraaniyada uu leeyahay sida tan haddii aynu aabbayaasha xagga jidhka maqalno talooyinkooda iyo tusmooyinkooda intee in la eg bay waajib inagu tahay inaynu maqalno aabbahayaga samada haddaba haddii aadan aabbaha taladiisa raacin ama raaci jirin iyo haddii kaleba waxaan kuu sheegayaa inay ku wanaagsan tahay inaad maqasho aabbahayaga samada ku jira qoraha warqaddan cibraaniyada oo hadalkiisa sii wata wuxuu leeyahay miyaydnaan intaasi in ka badan ka dambaynaynin aabbaha ruuxyada oo aydnaan noolaanaynin haddii aynu maqalno oon raacno mawaa'iddada aabbahayaga samada ku jira waynu noolaanaynaa marka uu leeyahay haddaba noolaanaynaa muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa inaynu ku noolaanno nolol masiixinimo oo buuxda kororsiima ahaan waxaa kaloo jira naaqusid oo ah haddii aynu ku noolaan kari weyno nolol masiixinimo in cawaaqibkayaga uusan ka soo raynayn oo waxaa suuragal ah in qofka rumaystaha ahi uu dhinto uu ilaah oofsado waxaana laga wadayaa dembiga faraha badan ee uu galayo waxaana ugu wacan in qofkaas isaga ah uu ilaah dartii waxyaalo fadeexa ah ku samaynayo isagoo weliba ka tirsan kuwa la badbaadiyey ilaahna oggolaan maayo in qofkaasi uu ku sii socdo waxyaalaha fadeexada ah wuxuuna go'aansanayaa inuu qofkaasi isaga ah oofsado si aannu dembi ugu sii socon oo aannu u lumin badbaadadiisii haddii aynu horay idinku sii wadno haddaba meeriska cutubka laba iyo tobanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan hoos ku qoran waayo iyagu dhowr maalmood ayay inoo edbiyeen sidii la wanaagsanayd laakiin isagu wuxuu inoo edbiyaa si inoo faa'iide ah si aynu uga qayb galno quduusnimadiisa mararka qaarkood aabbayaasha caadiga ah ee dunida markii ay inoo caroodaan iyagoo sida aynu u dhaqmayno ka xun ayay ina edbiyaan aabbahayaga samada ku jiraana waa la mid oo wuu ina edbiyaa si aynu uga qayb galno quduusnimadiisa waxaan rumaysanahay inayaan jirin si qofku uu u noqon karo mid gaamuray haddaan ilaah aanshixinin weli waxaynu ku jirnaa dhegaystayaal haddaba meeriska cutubka laba iyo tobanaad waxaanan soo xiganaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan edbinina wakhtiga la joogo uma eka mid lagu farxo laakiin waxay u eg tahay mid caloolxumo leh laakiin dabeeto waxay kuwii lagu edbiyey u dhashaa midho nabad iyo xaqnimo ah haddaba edbinta halkan laynoogu sheegayo waxay u dhigantaa sida tii ninkii wiilkiisa edbinayey laga qoray oo uu yidhi isagoo doonaya inuu wiilkiisa edbiyo maandhow garaaca aan ku garaacayo waan ka xanuunsanayaa laakiin waa wax kuu wanaagsan wiilkiibaa isna ku jawaabay xanuunku isku si inoo saamayn maayo aabbe warku wuxuu ku jiran yahay haddaba in xanuujinta carruurta loo baahan yahay inta ay yar yihiin si ay anshax iyo asluub u lahaadaan oo ay u noqdaan kuwo bulshada inteeda kale waxtar u leh
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ubanogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin